asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal aan waxaan hortiinna u taaganahay anigoo ka mid ah diyaas baraday oo weli laygu yaro diyaas baradii soomaaliya horta aan idiin sheegee ninkii yaraayo halkaan istaagnaa asad waxa uu ku hadlahayay afkaygu ahaa inta halkaan iigu qoran oo af ingiriisu uu sheegayay moodalkan waxaan ku tijaabinay ohio waana shaqaysay dad badan waxay yidhahdeen waa moodal fiican sababtaa waxaa weeye carruuraheenna inaysan af soomaaligai aada u aqoonin ama aanay qaarkoodba aqoonin ayaga dembigooda ma ahan annagaa dembiga leh marka waa inaan kula hadallo af soomaaligii iyo iyo afka kaloo ay garanahayaan oo waddanka aan keennay ama aan ku dhallay in lagu tiisgareeya maahan markay wax qaldaan waa in lagu saxo markaasaan waxaan samaynay fikraddan ana igu soo dhacday maxaa dhacay ilmahaygaan waxaan rabay markaan ohaya tegay inay i dhagaystaan oo maqlaan wuxuu aabbood ku maqnaa wakhti badan marka anigaa interest ka lahaa in la turjumo hameenkii ilmo yaroo gabar yaroo xoogaa asad ka weyn baa laga soo qabtay audiensiga oo akhristay oo si beri articulada sidii asadoo kale uu akriyo akriyo marka asadkii haddii idinla hadlaayay waxba aniga iguma dhimana asad baa yidhi intaan odhan lahaa ee af ajnabi uu ku yidhi marka aniguna aan intii soomaaliga aan aan aan ku dhaho oo khasab nagu ah waxaan nahay muslim waxaana nahay soomaali xataa kulligay haddaan af ingiriiska wada garanayno waxaan nagu khasaba inaan ku hadalno afkeenna si noola kaga daydo af waxaan leenahay oo qaali ah oo oo oo la dhaho afyooga wuxuu ku jiraa ugu qaalisan in terms of maxaa la yidhahda xarfaha iyo macnaha kelimadaha marka caawa hortiina waxaan usoo istaagay anoo idin ka mid ah oo ka mid ahaa diyaasbarada ilaa waktigii waddankeennu intuusa burburin waxaan ameerika imid siddeetan iyo labadii waxaan jaamacad kala soo baxay lixdan lixdan iyo shantii lixdan iyo lixdii state street waxaan u shaqeeyey bangiga uu cabdidaar uu qirtay inuu u shaqeeyey sagaal iyo labaatan sano waa laga yartahay uu leeyahay sagaal iyo labaatan sano buu cabdidaar wuxuu fadhiyey meel yahay state street oo wuxuu diidanaa inuu iimana sheegtee isku jaamacad baan ahayn isagaa atlanta georgia iiga yeedhay markuu shaqada helay oo yidhi imow meel baan shaqo ka helay marka inkastoo aana shaqadii haddaana ka shaqayn oo ku caasiya toban sano haddana waa u mahadnaqahayaa hadda ka horna waa uga mahadnaqay aniguna ma joog marka waxaa la odhan kara cabdiq wuxaa ninkii soomaaliya oo soomaali kale shaqo ka wasteeyey aniguna halkaas kuma joojine cabdidaaq waa dhaafay oo labo uu mid ka midii naag naag joogo baan wasteeyey intaana state street ka tegin oo accountant ahaa mid ka midi waa maxamed cigaal baan u malayna runta ma tahay mise waa run khadrana waxay ahayd walaashaya naga yar oo aan ku koolkoolinay state street maalintii uu guursaday ninkaan la yidhaahdaa cismaan guursaday waxaan ku idhi yarad baa dhiman fardaha ad ku kala qaadateen meeshaas anagu dan kama leeyin yaradkii state street baa dhiman haddaan caawa xasuusiya wallah marka khadrana waa gabadheenni waxaan boston waxaan rabaa inaan so boston sida ay u tahay magaaladeedii waxaan ku dhalay waxaan halka guuro aan maray oo ofishalka ah waa boston saddexda cunug aan dhalay waxaan ku dhalay boston gurigi u horreeyey waxaan ka gatay boston waxaa la odhan karaa baabuurkii cusbaa boston buu ahaa wax walbaa boston boston boston intaan idinka maqnaanayo kama maqnayn maratoonkii dhowaa oo kamberiya laba sano ka hor inuu habaan malaynayaa wallaahi alcadiim inaan hameenkiisa ahaa jidadkii aan aqaanay baa waxaa arkay inay khatar ku jiraan inay u ekaadaan tan xamar ma rabin inay boston xamar u ekaato waxaan rabay balaayada xamarna ilahay inuu laga joojiyo idinkana aysadii imaan saasay boston mar walba igu taallay wadnahayga runtii haddaan run idiin sheego ma malaynahayn xataa ma qiyaasahayn in sidaan oo kale aan magaaladii aan aan joogay dhowr iyo labaatan siddeed iyo labaatan sano toddoba iyo labaatan sano ku dhowaad aan joogay oo aan jeclahay dadkeedan aan jeclahay isma lahayn haddana waxaad ka heli doontaa maalin maalmaha ka mida inaad aad aad dadka hor fadhiisatid oo dadkaada kusoo dhoweeyaan oo ay kuu soo dhoweeyaan ma aha waxaad qabatay laakiin walaal maqnaa waxaanan qiyaasahayaa in caaway waxaan qiyaasahay caaway wixii ka dambeeya boqorkaa haddee sameeyey wuxuu rabaa inaan noqdo intii aan ahaa ka badan xildhibaan boston oo fariima la iisoo farsado waxaase ballan ilaahaygu ah haddii communitiga boston wax iga soo codsato inaan idutusaa inaan ahay xildhibaan boston waan ku celinayaa waa communitiga boston waxay isku raacday haddii layga soo codsado waxaa igu ballan ah inaad ka maqashaan raadiyaasha iyo tviyada iyo baarlamaanka dhexdiisa walaalayaal waxaad tihiin indhihii maskaxdii iyo xooggii waddankeenna waddankeenna markaan dhahna waad garanaysaan af soomaaliya ku hadlayna waxaan ka hadlaynaa soomaaliya waad garan kartaan waddankeennu siduu ahaan jiray qofkii aan garan karinna wuu akriyo waxaan maalin dhaweyd aan aan aan u sheegay wuxuu ahaayo anigoo dadka dad ka qosliya maahay markii saaxiibada keliya aan la jooga maan aad bay uga heleen waxaan u sheegay soomaaliya say ahayd hal mithaal baan idinka siinayaa baan waa mithaalka mar walba dadkaan ka siiyo anigoo aan saas u weyneyn oo run ah hadda nin weyn baan ahay baa xataa qabka soomaalinimo igu jiray waxaan ku soo socday washington d c laakiin ilaahay qudraddiisa boston baa waxay ahayd meeshii u horreysay oo sabina airlines aan soo raacay ay dhigtay soo horta boston baan ka bilaabay ciidda america kadibna ilaahay waa igu soo celiyey oo weligeed waxay noqotay magaaladeeda marka weligeed sheekadaasaan dadka u sheegaa qofkii raba inuu ogaado dadka yaryar inay ogaadaan soomaaliya belgium baan adeerkay kusoo marahayay markaasaa belgiumna safaarada nooma joogin laakiin belgium annaga waxaa joogay safaarad e e c u joogta oo oo qoladan hadda e u da la yidhaahdo iyo safaarad kale laba safaaradood baa noo joogay laakiin safaaradi ma joogin belgium ah xamar waxaa hayay fiisada bixinayay ninkii la ohan jiray jidadka samayn jiro talyaaniga ahaa waxaa la ohan jiray mor maxaa la ohan jiray mori mori baan raadshay anaa raadinaya markaasuu fiisadii igu soo dhuftay xoogaa lacaga waa haystay waxaan tegey wasaaradda tacliinta sare saleymaal gaal baa ahaa daaragta jenaraal mise wax saasoo kale mise wasiir ku-xigeen buu ahaa student visa ya baan wataabaan iri waxaa la soo siiyey xafiiskiisa gabadhii joogtay weligeed ma iloobayo doqon baan haddaan maalintaas xiriir la samaysan lahaa waa guursan lahaa gabadha ugu qurxoon soomaalida ku ahayd laakiin america ii muuqato dan kama lahayn gabadha waxaa la waxaa la soo siiyey maxaa la odhan jiray maya discount baa la siin jiray student visa lagu bixin jiray intaas kaligeed baan marahaya waxaan tegay bankiga central bankiga oo soomaaliya silsila weyne waxay ahayd in oday meesha igula kulmo laakiin igulama kulmin waa iga daahay nin kalaan helo darawalkaa wuxuu itusay meesha qofkii fiisa haystaa uu tago oo lacagta looga badelo lacag shilinkii soomaaliga intuu aha ma xasuusto laakiin waxaan xasuustaa in shilinkii laygu sarifay in doolarkii laygu sarifay toddoba shilin aniga kaliga seven ba aniga laygu sarifay warqadiina weli waa hayaa maxaa la yidhahdaa baasboortka u horreeyana weli waa hayaa aniga kaligaa soo baxay america fiisadeeda dad baa ila raashay taasi way dhib badnayd waxaan ka soo degay belgium nin yaroo iska fudfud baan ahaa odagii adeer ahaa baan sugi waayey laakiin waxaan haystay adresska wuxuu adeer ii yimid texas soo qaatay oo oo lay soo siiyey fiisadii guriga adeer ku jiro guriga ka soo horjeeda anoo jooga oo weligood dad ay issalaameen aan ahayn anigu sida soomaalida dariskii oo kale aan u qabaa markii guriga xiran yahay gurigii kalean waxaan idhi ninkaan aan sugaay markaasay meelay fariisiiyeen shaha isiiyeen waxyaalo badan oo aan wado oo qurxoonaana waa la siiyey because way yaabeen adeer iyo xaaskiisa markay yimaadeen waa soo duulay ayaa marka bacdi boston baan imid wax ila hadlaaya male waxay fiirinahaya male marka reer ohio maalintii waxaan ku yidhi qofkii rabaa soomaaliya inuu ogaado wiil siddeed iyo toban jira toddobiyo toban jira ama sagaal iyo toban jira oo intaas marahaya keligiis waxaad garanaysaa qiimaha ay lahayd dowladnimadeednu iyo baasaboorkeennu iyo jeegga aan watay intaasaad ka garan kartaa inay tahay waxaan ku yidhi waxay ku qosleen waxaan yidhi anigoo laandheeraa baan boston ka soo degay haddana waa idinkugu celinahayaa waxaan ahaa laandheere markaan boston ka soo degay dowlad baan lahaa waxaan lahaa baasboor la ictiraafsan yahay waxaan lahaa jack central bank soo qoray oo washington d c aan ka dibos garaysay soomaaliyana way ku noqon kartaa meeshaas iyo meel ka fog madaryaalay marwoyin waxaan anigu aaminsanahay in wax badan badan badan oo xun aan soo maray dhib badan baa waddankeena soo maray dadkaygu soo maray dad la jecel yahay ma rabo inaan inaan inaan booga waxeeyo laakiin waxaan idinka baryahayaa caawa inoo taaganahay aan u malaynahayaan in la gaaray inaan hore u soconno dadka nool baa nolol u baahan waxaan anigu aaminsanahay soddon sano labaatan sano inay ku filan tahay dhibtiina soo gaaray boogtii ku taallay waxaan aaminsanahay ya halla ilooba melihi inta la iscatiyo in hore looga socdo wixii soomaaliya kala gashay maxaa dhacay ma jiro qof soomaaliya oo ka faa'iiday soomaaliya wixii ka dhacay waa idinkugu celinaya haddaad qofkii arkaa qof soomaaliya oo leh wixii dhacay baan ka faa'iiday aniga hala yaro keeno iyo ragga qaarkood maxaa dhacay waxaan ogahay inuu sajidin nin hoog ka faa'iiday ma jiro qof dhiig uu walaalkiis ka galay ka faa'iiday ma jiro qof wuxuu xaday faa'iiday ma jiro faa'iido ma soomaali ma helin kii gacan sarreeyey iyo kii gacan hooseeyey soomaaliya musiibaa ku dhacday waana waktigii aan ka kici lahayn haddaa ka haddaad kurtid waa la kacaa waa waktigii aan socon lahayn oo aan gacmaha isqabsan lahayn oo aan waddankayga dhisan lahayn baa la gaaray saan saakay iskaga dhexno mudan yeelay mar waagen anigu sida idinkoo kale baan waxaan la socdaa waxqabad la-aanta xukuumadda waxaa jira jiitan ma ahan wax la inkiri karo in meeshii laga rabay xukuumadihii waddanka soo maray oo saddexda ahaa sanaa ku afara ambayda weyn lix sanaa idinka maqnaa shan prime minister baana la soo shaqeeyey mise waa afar astagfirullah afar adduunyada kale qofka cimrigiisu siiyo baa afar prime minister dowladaha kala gaara inuu la soo shaqeeyo xildhibaana aniguna shan sana waxaa la soo shaqeeya afar cumar cabdirashiid marka lagu daray muxuu noqonayaa shan lakii cumar cabdirashiid laba goor baan la shaqeeyay marka xoogaa yaroo experience baan leeyahay waktigayuu iyo dheeraan laakiin shan xafiis oo cusub baan wax ka furay oo una codeeyey aana midkoodna ka soo horjeysan codayntii hore xukuumaddu waa gooni laakiin nin soomaaliya oo aanan aqoonin weligay uma kama hor imaanin laga bilaabo cumar oo aniga codkiisa uga horreeyey waxaa ku xigay farmaajo waxaa ku xigay cabdiweli ma ahayn prime minister ma ahayn walaalaan ahayn saaxiib xataa oo ka badnaa waxaa ku xigay saacid waxaa ku xigay cabdiweli iyo hadda cumar cabdirashiid waxaan rabaa caawa inaan inta khudbadii ohaayo joojiyo aan ani wax yaroo xisaabta laidiin sheego waktiga la sheegayo intii asad idiin sheegaa laidiin sheegay wax damba kuma celinayo waxaan rabaa inaan rakarkayga idiin sheego hadduu fiican yahay iyo hadduu xun yahay maadaama saacad la qabanahayo intaasaan kusoo gunaanadahay horta anigu halkaan uma imaan madaxweyne uma ordahayo madaxweyne goboleed uma ordahayo wax aan soomaali maanta ka raba ma laho halkaan uma imaan inaan isbromood gareeyo waxaa halkaan u imid inaan ilmahaygu aanan arkin arko magaaladeedana kama maalmo bostona idinkaana ay idinka timid xafladdaani waana ku mahadsanta waa arkaya ilmo yar yara oo oo caawalan lahayay marka saa usoo xirana waa dadejinahayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego wixii aan diiday iyo wixii aan yeelay oo ugu waaweyn haddaan adigaa yaqaana haddaan mateli kara boston iyo haddaan mateli karin weligay prime minister cusub ma diidin maarag waa inaad haysatid qofka waxaa ku diidid waxaan weliba idhaahdaa ha yeesho qofka kulleeti lagu dhowo macneheedu waa maxay waxaa weeye xukumada soo dhiso markaasaad qofka oran kartaa waxaad soo dhistay waa saas mar marna way sameeyaan mar walba prime minister yimaado kastoo way oday markii xukuumadda cumar cabdirashiid iyo sheekh shariif iyo isqabteen iyo shariif xasan markii hore aadan madoob ay qabteen bay isku qabteen oo ahaa ninkii keliyo t f g k ka jiray aadan madooba waa difaacay qortaya cumar cabdirashiid iyo prime minister madaxweynaha markay isqabteen cumar cabdirashiid baan difaacay markay isqabteen waxaa la yihahdaa shariif xasan iyo farmaajo farmaajaan ahaa cabdiweli xataa waa u dambaa xataa waxaan u galaayey dembiyaan u galaayey oo walaalkay wasawahaa cidnala ka qarin maayo ka soo bood saacid waa diida in la taabto cabdiwelina waa riday rakarkoogu waa kaasaa meeshaa rabtaan ka akriya mid walbana waxaan u haystaa riisan qofna anugu ugama gabado wixii aan aaminsanahay qofna ugama baqo waa ogahay wax badan baad magaalada la wadwadaa hayaatibay waxaa la yidhi waa kismaayo ninkii lugooyado waagi hore inta kismaayo ka daba qaybiyey haddana soo haray oo naga dhuuntay halkana waxaa la yidhi oran jiray kismaayo ku dhegan yahay marka soomaali meel looga aarbaxa male waxaan sameeyaa marka wixii ilaahay igu og yahay iyo waxaan samayn karaan sameeyaa ninkaasaan ahay haddaan idin matelo iyo haddaan idin matelinba waktigaa sheegi doona laakiin waa idin jecelahay waana idin jeclaan doonaa magaaladaana waa magaaladeed luul waa salaamanta ku jeedaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu